shaacinta ama furitaanka xafiis ku mid ah xafiisyada ee golaha qurba joogta koonfur galbeed oo fadhisho eeya dalka maraykanka konton iyo afartii wilaayadood oo maraykanka ah na ku howlgalaya ujeedsho ay in iyo ummadiyo ambaahyan adeeg iyo kahayan hege in iyo hadeersiyan deegaanada kiiking oo maaragna koonfurta soomaaliya runtii geeka may in isku weernayay shaacintii golahaas oo deegaanadan koonfurta ah iyo guud ahaanba soomaaliya in maaragna xafiissho ka furadaan waana ka baahiyaan adeegsho iyo nka tala galeen sidii ka hormariyo fadeen bulshadiiyo koonfurta soomaaliya degan hadda dadkii walnin barday bannaanka nin jari runtii ee meeraano walma gobona meeraano walaa gobodeen dad badan oo isbitaalka jareen ama yacni arlada gudaashay ka dhibaataysanaadeen iyo galan hasiiyeen laakiin tan ha ku sii wiin ini sida hadda walaal la sheegay walun ha kooga korno mee ee dhinac kasta oo bulshada ka saabsan boqolku qobadaayaan ha dhawaayaan way siilanaa duulasan rajeeyaan ha ka dhawaada dalkiin garabasiinkaana ee maaragna walbadanaa noo halaawsan ini walninku qobataan sida beero ee maaragna iyo nololo kale wala fadaana qurbajoogta inay midoowaan haldallad nagadaan wadankan walinqobadaan anoo doogin badiyaan wala lafaday walwiinga qobadeen haddana sii ziyaadeen hadda bil soongala ka jar masaajidkan wiin afuringa laka bilaabo hoy
golaha diyaasbarada ini oo wadankunya sugahay oo walbadan ini oo qobadan lanku baahanye in badan magaasho dhegani waxyaabo badanayo qobadanna aragni horumar badanayo suubiyanna aragni ankamahad nagaana boqolkiiba boqol wili umayelna fariinka diray wayna lahaa marwalba garabkiinga surugno haddii un ana shacabka koonfur galbeed qeybashay shaldubo
dhowr koonfur galbeed ayaa jirto marka shacabka wuxuu u baahan yahay midka wax qabanayo diaasbarada ama qurba joogta waxaa laga qabaa fobio oo ah in intay soo qaataan kombyuutarro xil soo raadsadaan laakiin qurba joog leh waxbaan qabanaynaa ummaddan wax u qabanaynaa waa yartahay qurba joog internetyada iyo facebookyada wax kusoo qorqoro mucaarad ah sidii mataqaanaa ama qabiilkooda la soo xiriiraayo oo waxyaabo lid ku ah ummaddan iyo horumarkeeda iyo waxqabad la-aanteeda waxaas ka hadlayo waaba aragnay laakiin kuwa leh waxbaan qabanaynaa xafiisaan furaynaa qaybaha kala duwana bulshada baahidoodaan baaraynaa kadibna waxqabad muuqdaan samaynaynaa waa markii ugu horreysay oo aan maqlo marka qurba joogtan koonfur galbeed waxaan leenahay ku soo dhowaada